bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kula wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xanta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale kula wanaagsan ayaanu awood idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa sabti axad ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha maarso sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijkan wareegga wararka waxaa ka mid noqon doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo guddoomiyey shir lagaga hadlayo amniga caasimadda kulankaas way ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa kulankan uu ra-iisul wasaare xamse uu shir guddoomiyey lagana hadlay amniga caasimadda qodobadeena kale caaw waxaa ka mid ah erge loo diray dhexdhexaadinta colaadda magaalada laascanood oo maanta gaaray magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal halkaasu ay kula kulmi doonaan isimada gobollada sool iyo sanaag ee maalmaha soo aadan iyaguna ku wajahan magaalada garowe haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa ergadan dhaqan ee ka baxay magaalada muqdisho gaarana magaaladaasi garowe ee gobolka nugaal iyo socdaalkooda waxa uu daaran yahay qodobada kalean uu caawidi kugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga waxaa ka mid noqon doona maamulka jubbaland uu war ka soo saaray fatahadyada ku dhuftay degmada baardheere ee gobolka gedo madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland wasiirka wasaaradda maareynta iyo musiibooyinka maamulka jubbaland oo arrimahaasi si adag kaga hadlay fataadyadii ugu dambeeyey ee markaasi ku dhuftay gobolka gedo gaar ahaan degmada baardheere ayaanu caawa ah idiin soo gudbin doonaa qodobadeena kale waxaa ka mid noqon doona guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cusmaan iyo wafdi uu hogaaminayu dib ugu laabtay gobolka hiiraan kana hadlay wejiga labaad dagaalka ka dhana al-shabaab haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa cali jeete cusmaan guddoomiyaha gobolka hiiraan oo arrimahaasi ka hadlayo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdishona waxa uu markaasi maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho isaga oo si adag kaga hadlay arrimo markaasi la xidhiidha musuqmaashu musuq maasuq oo sheegay inay ka jiraan qayba ka mid ah xafiisyada maamulka gobolka waan idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi wixii nagu soo kordhay intaynu wareegga ku guda jirno ayaad caawa ka bogan doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogayn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
Thank you.
waa hagaag dhegeystayaal ahbee wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megaartis oo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale oo famku gaaro mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay qeybaha ugu horeeya ee wareega ayaanu caawa u gudageli doonaaye waxaan ku bilaabayaa eh, wararka la xiriira ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo maanta shir guddoomiyey shir markaasi lagaga hadlayo amniga caasimadda muqdisho isla markaasina ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaana maanta kulankaasi la qaatay hay-adaha amniga qaranka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahnaduqa magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kulankan uu la qaatay xafiisyada amniga qaranka iyo xubnaha kale ee hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir waxaa lagaga hadlay sugidda amniga caasimadda muqdisho kulankan oo ay goobjoog ay ka hayeen madaxda booliiska nabad sugidda gobolka kani banaadir iyo weliba xafiiska amniga qaranka ayaa waxaa sidoo kale ay soo bandhigeen istaraatiijiyadda hanaanka sugidda amniga caasimadda muqdisho gaar ahaan xilliga lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan oo markaasi dagaalamayaasha al-shabaab ah ay markaa magaalada muqdisho ay ka geysan karaan falal amniga lidiga ku ah sida lagu yidhi warka laga soo saaray kulanka dhex maray ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo heedaha amniga ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa faray mas-uuliyiintan in markaasi heedaha amniga iyo maamulka gobolka banaadirba ee looga baahan yahay inay la yimaadaan feejignaan dheeri ah si buu yidhaahday waxa ugu yeeray khawaariijta aanay fursad ugu helin dhibaateynta dadka shacabka inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan dhinaca kaleetana dhinaca iyo gobolka hiiraan haddii aanu aadno guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cusmaan ayaa maanta dib ugu laabtay gobolka hiiraan kadib maalmo oo uu ku sugnaa magaalada muqdisho iyo safar dibadda uu ku maqnaa waxa uu ka hadlay arrimo ay ugu waaweyn yihiin wejiga labaad dagaalka ka dhanaa al-shabaab ee la qorsheynayo inuu ka bilaawdo ee gobolka hiiraan cali jeete ayaa sheegay in maalmaha soo aadan uu bilaaban doono dagaalka ka dhanaa al-shabaab maanta mar uu hadlayay ayaa waxa uu yidhi
shan cisho ayaan wax bareefada ka garanayaa oan meel ku tegey si shaksiya shan cisho maalintii lixaadna waan ka soo duulay waxaan raadinayaana inta badan waxay ahaayeen waxa aan wada ognahay marxaladda soomaaliya ku jirto khaasatan gobolkaani marxaladda uu ku jiro in loo helo waxyaabaha ka dhiman rugniyada ka dhiman in loo loo buuxiyo loo helo waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa dadka soomaaliyeed u dadaalayaan khaasatan dadka reer hiiraan waxaan filayaa meeshaan hadda aan joogno ayadoon marxaladdaan ahayn waan had maalintii iigu dambaysay walaha waxaa laga joogaa sanadku dhowaadkeed waxaan isugu nimid arrimo xanuun badan oo siday hadda wax loo yihiin oo weliba sii qaab daran ay ahayd markaas dadka reer hiiraan waxaan rabaa laba arrimood oo midabo marxalad tahay inaan maanta u caddeeyo marka hore inay u diyaar garoobaan dagaal dhammaystirka al-shabaab in loo diyaar garoobo dagaal had- fiiri dagaal sidiisaba waa dagaal hadduu bilowdo waa kala adkaasho meel dhexoo la istaagayaa garanay shabaab waa dagaalana waa inaan kala adkaanaa rajo dambe lagama qabo inaan meel dhexa istaagno waxaan rabaa dadka reer hiiraan oo ilaahay buqcadaa uu ku beeray in hadday ciidan leeyihiin iyo hadday gabarh biyaha ka daba qaado tahay iyo haddii wadaad qur-aan u akhriyo ay tahay waxaadna ogaataan waa rabadaanoo lama shaqayn karo rabadaanta waa lagu shaqeeyaa anugu waxaan aaminsanaha dagaalkan ku jirna cibaado inuu yahay darri yali waaya inuu cibaado yahaan aaminsana haddii shalay waxay ka soo hallaabeen maanta ilaahay inuu iigu dembi dhaafayaan aaminsana xaqiiqada marka laga hadlo caqliga shabaab la taagan yaha kaas waano shabaab waana ka adkaanay waana dhammaystiraynaa in lagu dhiiradaan rabaano waxaa intaa dheer dadka reer hiiraan hadday dalka joogaan iyo hadday dibadda jiraan bacdulshabaab haddii alla idmo labaatanka bisha juun ilaa kowda juulaa inta ka dhaxaysa inay magaalada beledweyne isugu yimaadaan armaa si aan uga tashanno ayeen annaga inaan webadhir u qaadno xeelu noqdaan ma rabno dagaalaan galnay shayddaanka waa iska firjinnay qaybow ku jiraa oo hiiraan ka mida ayadana haddaan wajahaynaa haddii alla idmo markaan wajahno ma ma gacmadaysanayna xaafadahan baan kala aadayna ya meeshii owrku nooga dheeli jira waan naqaanaa sooma inuusan nooga dheelinaan u baahanaa waa inaan caqligeenna iyo garashadeenna iyo aqoonteenna iyo ahaalu cilmi waxaan leenahay inaantu isu keenno wiilka dhintay iyo ka dhaawacmay iyo wakhtigaan bixinay wax kuwa noole waxay ka macaashaan in la helo wixii laga soo shaqay jiray wax ka duwan inaan ka shaqayno waa ku celinaya arrinkaas gobasha annagaa dhigayna waa infayd garanaynaa reehiraan dadka ahlu cilmiga ah dadkii nidaam garanayay oo ama qurba ha joogo ama afrikaanka noo dhadhow ha joogo ama soomaaliya ha joogo gogoshu waxay taallaa beled weyn nuxurka looga tashanayaana waa aayaha dadka reer hiiraan daadsoon meesha loo guurayo in aragti midaysan laga yeesho bacdul dhammaystirka shabaab taasi waa inahaas waxaa laga yaabaa in laisleeyahay duquma dagaal lagu inkaarinoo cidda gelin dadka gelin rabaa war mee mid barwaaqo aan idin gelinayna haddii alla idmo
waa hagaag marka la habeen wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan qeybaha dhexe ee barnaamijka wareega ayaanu ku guda jirnaa markaan haddii aanu fiirino magaalada garowe gobolka nugaal maanta waxaa gaaray wafdi ballaaran oo odayaal dhaqan ah kuwaas oo ka baxay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka islamarkaasina ku wajahnaa marka magaalada garowe halkaasi oo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland isma dhaqameed ay kusoo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha jenaraal maxamed abshir international ee magaalada garowe wafdigan madax dhaqameedka ah ayaa kasoo kicintamay magaalada muqdisho ama ka kicintamay magaalada muqdisho iyagoo garowe gaaray halkaasi maalmaha soo aadan waxay way gudageli doonaan ee dhexdhexaadin ay ka dhex bilaabaan dhinacyada isku haya magaalada laascaanood ee gobolka sool haddaba ee wafdigan magaalada laascaanood gaaray iyo waxa uu daaran yahay socdaalkooda caaqil cabdirasaaq falaalug oo ah markaasi guddiga ayakatashiga soddon iyo saddexda oday ee maamulka s c ee magaala ee s c khaatuma ayaa caawa dalsan kaga waramay ee waxyaabaha uu daaran yahay safarka ee odayaasha ay ku gaareen halka iyo dhinacooda siday u arkaan ee dhexdhexaadinta ay wadaan ee, cuqaasha ka baxay muqdisho ama ismada ka baxay muqdisho ee gaaray magaalada garowe
xaaladdu laascaanood waa dagaal waa dagaal joog weeye maalintii kasta ee, dee waysaxbad baa ka socota Ee, markii aan weerar ee, ee, birta layska aflayaa soconna waxaa socda duqayn inta badan ka imanaysa dhinaca ee, maamulka muuse biixi ee, oo joogto iska ah labada gelinba ee, dhimasho iyo dhaawacna geysata ee, duqaynta iyo burburka burburka magaaladuna maalin kasta waa dhacaya ee, dee maalmaha joogtada un bay maantana kamid ahayd Een, maanta waxaa inta la hubo dhowr dhowr qof baa ku dhaawacmay duqeymaha ay soo tuurayaan Ee, mar dhoweyd bay joogsatay oo makrajka dabadiisii markii la afurayey intii ka horreysay joos bay u socon idinka dhankiinu duqaymaha ma ridaan miyaha
waay
haye
dee xaaladda adeer mar walba waa iska joogta waa lascanood waa colaadu joog waa dagaalu joog waa geeri iyo dhaawacu joog waa burbur iyo qaxu joog wey oo labada dhinacba ah
ya oo labada dhinacba ay isweydaarsanayaan madaafiicda miyaha
sida dee caadiga ah waxay soo weys iyagaa bilowga sameeya mar walba oo teeregaraynaya inay balballeen ka helaan ee magaalada meelay kasoo geli karaan laakiin mar kasta dee waxaa waxaa ka hortegaya oo difaac ugu jira ee, dadkii deegaanka marka uma helaanay jaanis ay kusoo galaan umana heli doonaan insha allah caaqil ah, adigoo mahadsan eh, markaan taas xaggaa uga gudubno eh, dhankiina waxaa laga qabtay maxaabiis idinkuna waxaad haysaan maxaabiis maxaabiista somalilan eh, waxay ku xukuntay dil eh, qeyb raggii ay qabatay ka mid a idinka maxaa idinkaga qorshaysan maxaabiista aad haysaan oo dhinaca somalilan ah saaxiib saaxiib adeer nagaa dhinacan een, maxaabiista waa run maxaabiis bay hayaan waxa ay sameeyeenna eh, adduunka oo dhami waa ogyahay Eh, waana gef laga gelayo sharciga eh, adduunyada uga dhigan maxaabiista iyo iyo ka eh, iyo- iyo de ka diinta islaamkaba waa ku gef maxbuus la qabtay in eh, la jirdilo eh, dumar iyo caruur lagu fasaxo waxyaalihii dee waad arkayseen baraha bulshada ka soconayay iyo sida loola dhaqmayay Eh, kabacdina maxkamad bay saareen oo dil bay ku xukumeen Eh, waxay la tahay dee way dili doonaan ama eh, sida muuqanaysa annaku waa maxaabiis baanu haynaa maxaabiistaas si fiican baa loo dhaqaaleeyaa Eh, meela xitaa jeel kuma xidhnaa guryahay joogaan oo lagu hayaa Eh, wixii dhaawacana lagu daweeyaa wixii kalena halkaasaa lagu daryeelaa Eh, kuma gafayno sharciga islaamkadegan maxaabiista midna kuma gafayno dadka aanu qabanayna waa dad eh, soomaaliyeed oo lasoo khalday waa dad qoys iyo ehel iyo qoys iyo qaraababa leeyahay Eh, ma rabno iya iyada qudheeda taa inaanu gaf eh, ku samayno dagaalku waa dhammaan doonaa waana la wada hadli doonaa waana la heshiin doonaa oo wuxuun baa lagu heshiin doonaa Eh, nin walibana wixii uu geystay eh, waa lagula xisaabtami doonaa afhayeen eh, adigoo mahadsan eh, dhinacan somalilantu waxay idinku eedeeyaan in dhankiina ay gurmadiyo ka soo gaareen eh, puntland iyo kililka shanaad oo weliba ah gurmadiyo beelaysan ama hab qabiil ku socda Eh, haddii aan si kale u dhigana eh, qabiilka hartiga la yidhaahdo dhinaca puntland ay si aada idinkaga soo gurmadeen dhanka muqdisho xitaa dowladda federaalku ay idinsoo siisay gacan dhankay doontaba ha ahaatee arrimahaas maxaad ka leedahay
horta waa tan eh, dowladda federaalka ah dowladda federaalka ah iyadaa xukunta soomaaliya iyadaa xukunta Eh, iyagaa loo doortay ummadda soomaaliyeed iyagaa xaq u leh wixii eh, eh, dhexdhexaadin iyo halkagaarisba iyagaa xaq u leh iyagaa dadka mas-uulu ah Eh, laakiin annaga naguma taageerayaan colaad naguma taageerayaan Eh, dowgeedana ma aha inay colaad nagu taageeraan laakiin waxaanu ognahay oo ka wada soconnaa inay mar kasta iyaguna waddankana dowlad u yihiin eh, dadkana xukumaan nabadna wax ku raadiyaan iyaga waa taas Eh, ciddii wax kale ku sheegtaana waa gef Eh, kilinka dee kilinku waa dowlad gaara oo etoobiya ka tirsan Eh, way ku eedeeyeen etoobiyana eh, kilinkuna waa ka jawaabay Eh, annaguna ma hayno gurmad noocuu doonaba ha ahaadee ka yimi eh, kilinka shanaad waayo laba dowladood baynu kala nahay Eh, taasina waxa weeye iyana waa gefo dee iyagaa ku cad- iyagay ka dhexaysaa iyagaa ku cadaysan doona Eh, le waa la xisaabtamayaa kuwii sheegay baa laga rabaa inay ku caddeeyaan Eh, dowla laba dowladood baana loo xisaabtami doonaa Eh, tan kale oo maxaanku idhaahdaa eh, puntland dee puntland puntland waa harti saad u taqaanidba Eh, puntland harti weeye qabaailkana waad kala taqaanaa Eh, dowladda ama maamulka puntland eh, kama ugeysan eh, sidii warkiisaba ku cadeeya qayb kama aha dagaalka Eh, ka maamul ahaan kama uu ahaa qayb Eh, waanad maqlaysay madaxweynaha puntland inuu yidhi marka naloo baahdo Eh, kama kama daabin doono ama qaybteedaanu ka qaadan welina baahidaasi nama gaadhinoo eh, eh, meel aan uga baahano oo aanu idhaahno soo gala dagaalka weli may gaadhin waaba se gaadhi doontaa muuse hadduu sidan usii wado Eh, tan qabaa'ilka waa qabiil hartiya weeye waa qabiil hartiya way noo soo ciidaminayaan way nala way nala dagaalgelayaan waa dadka iyagii weeye waxaanu u dhiganaa harti marka la yidhaahdo sacad muuse qoyska uu yahay muxuu ahaa eh, eh, muuse biixi baanu u dhiganaa isaguna ilaa xarshin ilaa iyo kilinka wixii kaga jiray qabaa'il eh, ciise iyo gudabiisay eh, intii wixii waqooyiga degayay oo uu xaqdarrada ku haystay isaaq oo aan u kala hadhin eh, in yar oo eh, garxajisa mooyaane eh, cidda kale oo dhan haddeeru ka soo gurayaa dad reermiya oo maryo calas ah buu soo ururinayaa oo buu ka gelinayaa had badan wiigan gudihiisa tiro aan kun ka yarayn buu keenay eh, gooja cadde oo aanu ognahay reeraha oo ka soo qaaday oo aanu badankooda qaraabanahay oo garanayno Eh, marka dee sabab uu u diidaa oo ama ay uga hadlaan ama loo buunbuuniyaa tolka iyaga noo yimi oo noo soo gurmaday anigu garan maayo ama garanayo Eh,
dhinaca kale een, odayaal maanta muqdisho shir jaraa'id ku qabtay oo uu ka mid ahaa nin la yidhaahdo suldaan hooley waxa uu yidhi eh, dhowr iyo toban gaari siddeed iyo toban gaari oo ganacsato reer muqdishoa u rarnayd ayaa lagu dhacay boohoodle waxaana aan ka rabnaa eh, siddeed iyo afartan nin oo raggii saarnaa ka mid ah oo geeri iyo nolol midna aan lagu hayn inay cuqaasha reer laascaanood iyo garaadadu raggaas nagu soo simaan arrintaas maxaad ka ogtay
adeer anigu arrintaa ma hayno arrintaa ma hayno in dad la- saa noocaasa la afduubtay eh, ma hayno sabab loo afduubtaana ma jirto Eh, mid waa la odhan karaayo eh, waa la joojiyey waa la odhan karaa ganacsigii la dhex marayey annaga iyo reer sheekh iscaan waa la odhan karaa waa la joojiyey Eh, welina xitaa eh, qaraar guud kamaanu soo saarin reer boohoodle eh, go-aanka way qaateen laakiin ka gobol ahaan sool iyo s c uma dhamayn kaas waana soo saari doonaabo dee maamulka muuse biixi wuxuu naga go-doomiyey waddo kasta oo wax nooga soo gelayeen oo wax nooga baxayeen dhammaan in yar mooyaane wuxuu gelayey eh, eh, go-doon Een, wuxuuna u isticmaalayaa waxaas oo dhan isir ahaan annaguna waa soo saari doonaa go-aan noocaasa laakiin laguma laguma maxaanku idhaahdaa laguma eh, eh, eh, eh, qabiil laguma samayn doono Eh, laakiin waanu joojin doonaa haddii ilaha idmo go-aankaana weli maanu qaadan oo si guud waanu soo qa- uma soo saarin laakiin dhaqsaanu usoo saaraynaa midaanu ku mamnuucayno wax alla wixii dhex maraya oo waqooyi u socda inaanu mamnuucno jid bay nagu tahay hadeer ayo waxaad yaqaan iyo qaniya kaafajita waayahay caaqil ugu dambayntii een, su-aashayda ugu dambeysa maanta waxaa magaalada garowe ee xarunta puntland gaaray ee, odayaal ama duubab dhaqan oo ka socda beelaha koonfurta soomaaliya Ee, odayaashaasi waxay yidhaahdeen waxaan usii gudbaynaa dhanka laascaanood oo waxaan sahminaynaa nabad maxaad kala socotaan idinku socodkooda mase idinla soo xiriireen maxaase idinkaga ee, qorshaysan la kulankooda
odayaasha waanu ognahay simada ah ama dhaqanka ah ee ka yimi ee, koonfurta soomaaliya ee, oo qabiilooyin kala jaadjaada isugu jira inay garowe yimaadeen Ee, annagana isimaa ka tegay halkan Ee, isimada saa u taqaanidba waa garaadada marka guud ahaan laga hadlayaa la yidhahaa isimo marka isimaa ka tegay halkan soo dhaweynayey Ee, inay halkan yimaadaanna waa sugaynaa waana soo dhaweynaynaa cidi kasta oo nabad ka keenaysana ee, oo nabad dhalinaysana ee, annagu waanu soo dhaweynaynaa nabad wadadeedii haysata oo dariiqooyinkooda loo maro oo ee, ee, jid sax oo la yaqaan ku socota waanu waanu soo dhaweynaynaa waana rabnaa laakiin ee, nabad aan muxuu ahaa ee, dhinac dhinac ka raran yeeli mayno
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclan inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabduqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo